in ka badan boqol ruux oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo ku nool magaalada gaalkacyo ayaa la gaarsiiyey baaskiilada loogu talagalay dadka naafada ah baaskiiladan ayaa waxaa soo sadaqaystay dad muxsiniin ah oo ku nool qurbaha cabdishakuur macalin xuseen oo loosoo wakiishay qaybinta baaskiiladan ayaa ka waramaya siday usoo xuleen dadka loo qeybiyey halkaan iskugu nimid qaybinta wiljeerada boqol xabo oo wiljeero ah oo aan keennay gobolka mudug ayaan iskugu nimid wiljeeradaas waxaa soo sadaqaystay dad walaalaheen ah oo soomaaliyeed dadkaas walaalaheen ahoo wiljeeradaas soo sadaqaystay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo axsanaad ha idinka siiyo maantay dadka meeshaan ku qaatay wiljeerada waa boqol qof weeye oo dadkii mudnaa ah weeye maadaama boqolkaa qof ay yihiin baahidu intaas waa ay ka ballaarantaha oo baahida meesha taallaahi boqol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo kun iyo waa ay ka badantaha walaalihii soomaaliyeed oo soo sadaqaystay waxaan mar labaad leeyahay meeshii aad ugu tala gasheen ayay idiin aaday alaabtaasi maantana waxaan ku bixinnay gobolka mudug waxaa halkan jooga waxa weeye gobolka mudug dhammaantood naafadii ahayd baa joogta waxaanan aanan u qaybina dadkii mudnaa ayaan siin maamuladii oo dhanna waa joogaan labada dhinacba oo galmudug iyo puntlandba waa joogaan agaasimaha waaxda ah arrimaha bulshada dowladda hoose ee gaalkacyo daahir maxamuud cilmi iyo guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabduqaadir cabdulle ayaa u mahad celiyey dadkii soo dhiibtay deeqdan hal gooba ay wax ku wada qaadanayaan hal gooba hayna wada joogaan caafimaad bay u wada baahan yihiin waxbarashay u wada baahan yihiin inta bini aadan u baahan yahay intii akhyaartii ugu horeysa ay sheegeen ayay u wada baahan yihiin waxaan rabnaa si wada jiraan u garab istaagno oo haddaan joogna dalka iyo haddaan ka maqannahaba qof waliba waxa uu hayo uu ku kaalmeeyo ka soo baxday ha idinkugu bedelo wax khayr qaba oo aakhira difaac idin noqda maalinta qiyaamana idinka difaaca maxaan ku idhaahdaa anqaabaha iyo xanuunka tirada badan cabdishakuuran waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kan gobol ahaan waan ku mahadinaynaa dadaalka uu sameeyey oo labada dowladoodba shacabkooda naafada ah uu gaarsiiyey waxa loo soo dhiibay waxaan leeyahay walaalaha meel kastoo ay joogaan walaaluhu meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay ha caawiyaano walaalahooda kale xubnaha la gaarsiiye deeqdan baaskiilada ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen hay-adda noo keentay sbility geest africa sbility geest africa sbility uu keli ka yahay ninka la yihahda cabdishakuur aad iyo aad baan uga mahad celinaa eti wayna soo gaarsiisay maalkaas dadkaasaan u baahaa wixii kaloo aad usoo dhibteena wayna soo gaarsiinaysaa dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan gacan ka geystaan naafada gobolka mudug ayadoo dhan bay hadda agaas ku keennay labada gadiyo ay aanu ku kala qaraabano galmudug iyo puntland waa kuwaa naafadoodii waa isku keenna aanu waxaan rajaynayaa mudug waxay ka aasaan waxaa ka faa'iidaysanayaa baaq nabadeed baan hadda ka dirayaa gobolka mudug wuxuu aasaasay dhibaatada soomaaliya xamtay mudug baa laga aasaasay waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa oo reer mudug ugu baaqayaa ilaahay ka baqa sidii wadaadkii hore u sheegay ilaahaygii ka baqa deeqdan baaskiilada ah ayaana ku filnayn dadka naafada ah ee gaalkacyo kuwaasi oo kumanaan kor dhaafaya